At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Granger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali astreeliya waxaa ku soo batay haweenka ay dilayaan rag ay xiriir leeyihiin sannadihii lasoo dhaafayna toddobaad walba hal haweena ayaa austreeliya lagu diri jiray balse sannadkan oo weli kalabar la joogo haweenka dhintay waxay ku dhow yihiin dhammaan kuwii sannadkii lasoo dhaafay oo dhan dhintay waxaa ka dhacay magaalooyinka dalka oo dhan dibadbaxyo lagu doonayo in wax looga qabto rabshadaha lagula kaco iyo tacdiyada haweenka dowladaha kala duwan ayaa iyaguna ballan qaada maalgashiyo dheeraada oo arrimahaasi wax looga qabanayo haddaba haweenka arrimahan ku dhacaan waxaa ka mid a kuwa soo galootiga oo soomaalidu ku jirto haddaba bulshada soomaalida miyay arintan ku baraarugsan tahay su-aashaas ayaan weydiiyey fartuun faarax oo madax u ah ururka east african womens foundation iyo bal rabshada qoysku inay bulshadeenna ka jirto waxayna ku jawaabtay
arrintan dacatiyada loo geysanayo dumarka diliinka iyo dhibaatooyinka weliba diliinka ay tahay aada buu ugu soo badanayaa wadankan australia saad sheegtay ama adduunka maaragtay laga sheegayo meel walba maalinta afartii maalin baa hal dumar ah ayaa la dilaa oo maaragtay gacanta ku dhimata nin ay ama asxaab ahaayeen ama qabay ama ama ay kala tageen marka arrintaas waa arrin aada walaac ugu haysa wadanka australia iyo sidii loo xakameyn lahaa arrintan dhibaatada weyn ka taagan ee ah dacatiyada loo geysanayo dumarka run ahaantii waxaan ka mid nahay bulshada australia wadankan ku nool haddaan nahay soomaalida wixii dee bulshada soo gaadhana inagana wayna soo gaarahayaayo dadkii bulshadii ka mid baan nahay marka saameyn bay nagu yeelanaysaa haddaan nahay maaragtay bulshada soomaaliyeed ee ku nool wadanka australia waa garta marka maadaama madaxa u tahay urur sida magaciisu ka muuqda dabcan arrimaha haweenka inta badan ka shaqeeya haweenka soomaalida ama afrikaanka oo kale aada la shaqeysa arrintaas ma laga hadlaa ma maqashaa ma laga cawdaa aad baa looga cawdaa aad baan maaragtay hadalhaynteeda u badan ay u badan tahay haddaan nahay dumarka soomaalida markaanu isku imaano markaan maaragtay arrimaha ka wada hadlayno markii maaragtay dad dhibaatadaas sheeganaya oo kaleeto ay soo gaaraan xafiiska annaga hadalhaynteedu aada bay u badan tahay iyo weliba walaac badan baan maaragtay haddaan nahay dumarka laga muujinaya arrintaas iyada ah
waa gartay waxaa jira cabiraado ama daraasado sheegaya in haween badan oo aysan sheegin sababtay doontaba ha noqotee ma laga yaabaa soomaalida markay dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo noqoto in hashhash lagu dhammeeyo oo aan dibaddaba lasoo dhigin oo haween badan oo ay qarsadaan dhibaatooyin guriga ka haysta haddaan horta nahay soomaalida halkan ku nool ama maaragtay wadankan kaleed wadamada qurbaha oo lamidka sidan wadankan oo kale westrenka ku nool way jirtaa dhibaatooyinka inta badan dumarku ay iska ama qaraabada ama dadka u dhow ay hoos arrinta u xaliyaan laakiin wal walaaca weyn ee ka haysta wadamadan qaabka sida hadda dumarku u dhimanayaan oo kaleeto waa ka ronahay annaga haddaan nahay dumarka soomaalida way jirtaa cabashooyinka iyo welwelka iyo maaragtay arrintaas hadda wadanka soo food saartay inaan hadalhaynteedu badan tahay laakiin wax badan oo waxaa jira dee muslimiinta ama haddaan nahay dumarka soomaalida halkan ku nool aan lagu dhameeyo wax hoos hoosa ama wax is-afgarada ama maaragtay waxyaabo badan oo hadday dhibaatadaas imaato laga gaaro xal xagga qoyska way jirtaa qolo kasta iyo dhaqan kastaba sharci iyo wax bay leeyihiin isla mar ahaantaana hadday arrintu khatar noqoto oo qofkaasi arrin naftiisa ay khatar ku sugan tahay oo oo arko inuu qofkaa dil mudan karo ama dhibaato kale u imaan karto oo dil la mada arrintaa hoosta laga xaliyo ama sidii maaragtay xeer ahaan loo dhameeyo maaragtay aad bay dumarku uga walwalacsan yihiin
waa garta marka goormaad is leedahay fartuune way ku habboon tahay in ama reer ahaan ama qoys ahaan ama culum ahaan loo galo goormayse ka gudbi kartaayoo la isdhihi karaa waxaa la gaaray xilli maamulkii iyo booliskii iyo arrinta loo gudbiyo walaal arrintan rabshadaha qoyska way iska badan tahay dhinacyo badan bay ka jirtaa waddankan australia waad og tahay rabshadaha qoysku ma aha keliya uu qofkii in gacan qaad loo geysto oo nabarro lagu dhufto waxyaabo badan qodobo badan bay maaragtay hadda soo hoos gashay oo ay ka mid tahay ma garanaysaa qofkii oo la xakameeyo oo meelna samayn karin xaggii dhaqaalaha maskaxda qofkii laga qabsado dumarkiio waxyaabo maaragtay bahdil a lagu sameeyo ama waad buuran tahay ama waad madow ama waad caataysa awal adugu waxyaabahaas emotionalka ee qofka maaragtay maskaxiyan ahaan loo wax looga sheegayo waxay keenaysaa waxyaabahan ee family violencega ayay soo gelaysaa arrimahaas waxaa keeni kara oo kaleeto dhibaatada weynan anaga soomaalida aan qabno oo kaleeto waxaa kamid a maaragtay aaminkii oo qofkii aada la noolayd ee nolosha aad inta noloshaada ka dhiman aada la qaybsanaysay oo trastigii ama aaminkii oo meesha ka yaraaday oo qofkii ood maqlayso un berri xaggaas waddankiiba u aaday oo caruuro kaluu dhalay dumarkii markaa iyada arrintaas markay qalalaasihii familiga keento waxay noqdaan ama qoyskii waa kala tageen ama mentally ahaanba dhibaataa ku imaatay masayrkuna mentally buu keenaa waad og tahay wuxuu keenaa xanuunka maskaxda marka waxyaabahaasoo badan oo keenaya arrimaha family violencega bulshadeena way leedahay wayna ku badan yihiin waa gartay guud ahaan markaad fiirisid arrimahaasoo kale bulshadeenna haween gaaray ku badanyihin matalan waxaa la maqlaa gabdho yaryaroo dibadda laga keeno soomaaliya ama afrika laga keenay oo waddankan cid kale ka aqoono laga yaabo in dhibaato loo geystay waddankiina aan aqoon sida adeegyadii loo raadsada marka ma jiraa haween noocee u badan baad is leedahay arrimahaas domestic violencega inay la kulmaan horta arrimaha intaan aniga khibrad u leeyahay waddankan dad bulshadeena dadka ugu badan ee family violencega la kulmo waxaa weeye dadkii maaragtay iska guursaday ama wiilasha hakasoo guursadaan gabdhihii waddankaas ama gabdhuhu xagga iyagana niman ha kasoo guursadaane dadkii oo xoogaa dhaqan ahaan ku kala fog markay waddankii imaadaan isku dhac badan baa imaada gabadhii waxay maaragtay ay filaysay iyo sida ay nolosheeda filaysay iyo waxa ay ka fahamsan tahay imaanshaha waddankan iyo qaabkii kas waxaa laga yaabaa gabadhaas inay reere kasoo tagtay gabadhi baa noo dhooftay waxyaabo badan markay imaato meeshina ay dhaqaalihii iyo wixii ay filaysay ayna meesha yaalin markaa laga yaabo wiilkina inuu ama wiil yaro waddankan ku koray ama nin maaragtay halkan joogo wax la diri iyo dhaqaalaha xaggeeda familiga keliya inuu inuu ku ekaado tahay gabadhina markaa ay dooneysay inay ama dadkay kasoo tagtay ay wax tarto oo iyadu nolosha halkanba imaanshaheedu ay uga weyn tahay iyada inay ku noolaato siday waadi ama dadkeedii ay wax uga caawin lahayd marka halkaas waxaa imaada isku dhacyo badan baa imaada marka iyada iyo afgaranshaawaa badan baa imaada soo bulshadeena dadka noocaas ayaa ugu badan arrimaha qoyska iyo qalalaasaha qoyska inay la kulmaan waa gartay dhibaatadan baryahan waa soo badatay sidaan bilowgiiba sheegnay aad baa looga hadlaa dowladaha kala duwan ee heerarka kala duwan lacago badan iyo dhaqaale ku bixiyaan idinka urur ahaan adeegyadaas ma bixisaan dowladuhu mayna taageeraan hay-ado ama dowladaha kala duwan taageera ma ka heshaan run ahaantii hay-adaha dowliga ah ee dowladdu ay dhaqaalahaas ama resourcekaas ay siiso anagu kuma jirno annagu si isku xilqaan ah iska anaga isugu xilqaanay baan maaragtay ugu shaqaynaa bulshada laakiin waxaa nasiib darro ah annagoo ku jirna frontlinekii ama dadkii bulshada u adeegayay ee u horreeyay arrintu kasoo dhacaysay ama caawimaad ama tilmaame ama qofkii inaan meel kale u gudbino ama qofkii dhibaatada intuu kuu sheegto dadka u horreeye laga soo dhacaya aan nahay haddana ma helno ama resource iyo dhaqaale aan hawlaha ku maarayno sababta waad og tahay cost of living ama waxyaabaha inay kor u kaceen dadkii volunteriga noo ahaan jiray xataa way iska shaqo tageen oo maaragtay in badan ma doonayaan inay shaqadii lacag la-aan tahayd waqti dheer geliyaan dadkiina way u baahan yihiin servicekii marka servicyada wax aan ka helna dowladda iyo waxa dowladda caawimaad ah oo dadkaas annagoo kalea ay siiso ma jiraan waa gartay marka xaggee wax ka qaldan yihiin ma dowladahan hay-ado kale wax siiyaan ma idinkan codsiyadii la rabay samayn maxay maxaad u heli weydeen resourciga iyo lacagaha badan ee lagu bixiyo arrimahan domestic violencega run ahaantii waxaan u heli weynay bulshadu markay isku xiran tahay oo bulsho adag oo isku xiran oo maaragtay ambareelo haysato ama bulsho adag oo wada had hadlayso dowladdu marka ay arkayso bulsho baahideeda ayagoo wada jira ka hadlaya markaasan baa laga yaabaa inay dowladdu xaggaada soo fiiriso ama ay resources ku siiso laakiin haddii aan anigana dhinac yar isaga joogo gabdhaha kale dhinac bulshada inteeda kale communityyaal kale badbadan oo midba meel ka samaysan ay jirto aanaan isku imaanin wax ku danaynaya ma jirto soomaalidu waxay tidhaahdaa soo maaha markuu neefka libaaxa dilayaa madhurwaaga midka keliya u socodku abuu haystaa because dadka kuwa badanee isla socda masoo ataagi karo laakiin midka keligii socduu maaragtay qaataa soomaad maqlinse amahmaa noocaasaa jirta marka haddaaba qof keliya iskaga socda ama ayn aan nahay dad aan isku xirnayn wax badan oo macno weyn uma samaynayno dowladda inay resourcena siiso waxay noo arkaan uun ma garanaysaa dadkaas degan magaalada saraha dheerdheer degan hay-ado aada u fara badan baa riboodyadooda dowladda u gudbiyaan dadka ay u shaqeeyaan ee ugu badan ee u baahan waxqabad ee aadka ugu baahan inay yihiin bulshadeenna sababtoo maadaama aan guryaha dheerdheer ku badan nahay caruur badanna aan leenahay waxay u arkaan dad aad baahidooda u badan tahay marka hay-ado fara badan oo fara badan ayaa dowladdu ku maalgelin ku samaysaa oo hay-adaha la shaqeynaya isla mar ahaantaana bulshadeenna waxay u qabtaan ma jirtaan oo runtii la taaban karo oo laleeyahay waxaas ay qabteen ma jiraan waa gartay marka hadda hay-adood barnaamijya la samaynaysaan dhowaan maxaa qorshahayni ku jira inaad howlahan ka qabataan anagu resourceka anagu aada buu limited isaga yahay uu u yaryahay laakiin hay-ado dowladdu ay maalgeliso oo annaga noo imaaday oo dhahay waa shaqadan baan rabnaa inaan la qabano haddaan aragno wax wax dantu noogu jirto bulshadeenu ay ka faa'iideysana waan la shaqeynaa haddaan aragno dad iyagu dakligooda meelay ku baabi'iyaan raba ay yihiinna marka annagu aada oo lama shaqeyno laakiin hadda waxaan dooneynaa biidnillaahi inaan isku xirnaano oon annagu shaqadaas bilowno aan bilowno waxyaabo badan oo ka hortegi kara rabshadaha qoyska sida maaragtay healthy relationship oo kaleeto koorsyadaas waxaana hadda focuska saaraynaa dadka yar dadka yaryar oo raba inay guursadaan iyo kuwa qoysaska yaryar ah sababtoo dadkaas ayay ahaa fuutureka bulshada waa dadkaas sidee loo soo saari karaa bulsho caafimaad qabta waa in hoosta laga abuuraa oo bulshadii maaragtay ama qoysas wanaagsan oo oo bulsho ilmo caafimaad qaba soo koriya waa inaa hoosta kasoo abuurtaa ama kasoo unugtaa marka halkaas buu focuska anagu yahay dowladdana waan la kaashanaynaa inaan brograamadaas aan fulin doono biidnillaah waan arki doonaa sababtoo ah waxaan arrintaas u dooranay aan qoysaska yaryar iyo kuwa hadda guurdoonka aan u dooranayna inaan ka bilowno siduu gurigoodu u ahaan lahaa mid qalalaasaha ka fog ee caruurtooduna u ahaan lahayd mid aan weligood isku dhac iyo dhibaato arkin waxaan rabnaa inaan halkaa ka bilowno barnaamijka wacyigelinta iyo wadahadalka iyo dhalinyaradu inay iyagu wada hadlaan waxyaabaha u badan ee gabdhaha yaryar ila kaashadaan ama ii sheegaan waxaa ka mid ah gabdhahi gabdhihii waxbay barteen waxayna rabaan inay dadkooda guursadaan laakiin wiilashii la guursan lahaa ma diyaarsano taas dhibaatada ugu weyn waa taas maxay wiilasha u diyaarsanaan la-yihiin waxyaabo badan baa jira oo bulshadu maaragtay loo baahan yahay inay iyagu la kaco oo waalidiinta haddaan nahay maaragtay culimo udiinkii wax dadkii waxgaradka ahaa sidee bulshadii loogu xidi karaa iyagu wiilashii iyo gabdhihii haddana haddii kalen arrintaa aanan dhicin eenan samaynin waxaan arkaynaa in maaragtay bulshadeena ay noqon doonto dhaqan dooris oo gabdhihiina niman kale iska guursanayaan wiilashiina ay niman kale maxaa la dhahaaye ay gabdho kale iska guursanayaan marka arrintaas maaragtay waa arrin hadda loo baahan yahay aad in maaragtay bulshadeenu ugu baraarugsanaato taasina waxay ahayd fartuun faarax oo madax u ah ururka east african womens foundation oo ka hadlaysay rabshadaha qoyska ama tacdiyada lagula kaco haweenka haddii adiga ama qof aad taqaanid uu u baahan yahay caawimaad arrimahaasi la xiriirta waxaad wici kartaa beyond blue oo ah hal tiri eber eber laba laba afar lix saddex lix ama lifeline hal saddex hal hal hal afar ama waxaad wici kartaa oo kale hay-adda la yiraahdo respecti oo iyadana one eight hundred respecti oo ah one eight hundred toddobo saddex toddobo toddobo saddex labo
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho